bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha qodobada aad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona oo aad ku dhegaysan doontaan ciidamo isugu jira booliis iyo nabadsugid iyo militari ayaa la wareegay ammaanka guud ee deegaanka ballacad iyo furinta foora ee gobolka galgaduud halkaas ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed haddaba xog la xiriirta arrintaa ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku dhegaysan doontaan haddii allaha waddan raalli ka noqdo qodobada kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada qadaran sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay dagaal beeleedyada dalka dib uga soo cusboonaaday iyo xaaladda cudurka khatarta ee koronaviruska waxaad dhegeysan doontaan hadal uu ka yeedhi arrimahaasi haddii allaha waddan raalli ka noqdo dhegeystayaal qodobada kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah balad xaawo xuduudka soomaaliya iyo kenya ayaa lagu soo warramayaa in la xiray gebi ahaanba haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan idingu soo gudbin doonaa diyaarad saddex gargaarna waxa ay ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa halkaas oo ay gaarsiisay gargaar ay u waday maamulka somalilan haddaba waxaad dhegeysan doontaan xog la xiriirta arrimahaasi haddii allaha wadana laga helo qodobada kale dhegeystayaal aad barnaamijka ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona waa sidee xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaaraha dalka britain oo isagu maalmihii dambe aad ay u liidatay xaaladiisa caafimaad qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan xuubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gabagabadan waxaan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan barnaamijka tubintiisa iyo diyaarintiisa oo anigoo sharmaarka dhanka farsamada istuudiyaha koowaad ee cadaado waa saaxiibkii hashim yare dhanka istuudiyaha magaalada dhuusamareebna waa saaxiibkii cabdifataax fiyaad dhegeystayaal u diyar gar wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
dunyadan hee hadday diidaan
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo dan maqlaysaan akhyaartan dhegeysataay aan ku bilaaban ciidamo isugu jira booliis iyo nabad sugid iyo military ayaa la wareegay ammaanka guud ee deegaan deegaanada ballacad iyo furinta foor ee gobolka galgaduud halkaas oo ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed ciidankan hogaaminayay taliyaha nabadsugidda qaranka qeybta galmudug mahdi cumar muumin ayaa kala dhexgalay maleeshiyaadka wada dagaalamay waxaana uu sheegay taliyaha in halkaasi ay kusii sugnaan doonaan inta xal laga gaarayo lana kala qaadayo labada maleeshiya beeleed sidoo kale deegaanka ballacad iyo furinta foor ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ku sugan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka galmudug kuwaas oo halkaas ka bilaabay waawaan lagu xalinayo dagaal beeleedyada halkaasi ka socda ama kasoo cusboonaaday waa hagaag dhegeystayaal gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranka madaxweynihii ahna madaxweynihii hore dowladda kumeel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay dagaalada sokeeye ee kasoo cusboonaaday gobolada galgaduud baay shabeellada hoose iyo jubbada hoose sheekh shariif ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ee wadadega inay ka waantoobaan dhacdooyinka argagaxa lahaa ee maalmihii dambe lagu arkayey baraha bulshada oo dad la gubayey ay ka muuqdeen waxaana sheekh shariif ayaa sidoo kale aada u cambaareeyay falkii kufsiga ahaa ee caruur saddex waa caruur saddexa waa caruur saddex jir iyo afar jir ah loogu geystay degmada afgooye gabagabadiina wuxuu si qoto dheer uga sheekeeyey halista cudurka kornafayruska iyo muhiimadda ay leedahay in la qaato waanada ay soo saarayaan dhakhaatiirta iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxaana bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay u dhegnuglaadaan fariimaha dhanka caafimaadka loo jeedinayo waxyaaba dalkeenna ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaallo sokeey oo soo laalaabtay dad walaalo ahoo wada deegaan ahoo wada deganaan muddo dheerna ay isku dilayaan ee laga bilaabo shabeellada hoose jubbada hoose kismaayo duleedkeeda sidaasoo kale gobolka galguduud sida furunta foora iyo balecad arrimahaas runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli duruufo adag ay jiraan oo adduunkaoo dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safurayn ugu dhacaya ee dad badan ay u dhinteen adduunkai waaweynana ula tacaalayo iyo dadka soomaaliyeed oo duruuf adag la daala dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social media lasoo geliyo iyo iyadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageydada ah intaas waxaa sii dheer kufsiga ilmaha yaryar oo ayagana aad hubo inaad la socotiin ilmo yaryar oo la kufsaday oo saddex jir ah oo weli waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guryo la gubaayo runtii waa wax aada looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadamnimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aada uga xun marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ilaahayna ha ka cabsadaano hana joojiyaano dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda maxaa yeele arrintaanu waa arrin khatarah waxayna keeni kartaa cawaaqib xumo waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayana ummadda laga shaqaynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato dagaalka sokeeye waxaan leenahay wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyooda la dilo maanta iyo dad la barakiciyo waxba laguma gaarayo dhowr iyo soddon sano ayaa lagu soo jiray marka waxaa la rabaa in laga waantoobo arrimahaas dadka dhintana alla u naxariiso dadka dhaawacana la caawiyo la caafiyo dadka soomaaliyeed meelay joogaanna waxaan leenahay arrintaas waa inaan ka wada gurmanaa dhammaanteen ka geysanaa gacan walaalnimo iyo dib u heshiisiin iyo dhiigga daadana in la joojiyo qof kastoo mas-uuliyadu saarantan inuu ka qayb qaata la rabo arrintaas ilaahay hortiisa iyo ummaddan horteeda mas-uuliyaddu ma aha kaliya inaad magac bulshada ku taqaane waa inaad gudato waajibaadka ku saaran marka waxaan leenahay dhammaan ha laga wada qayb qaato colaadana hala joojiyo uu waxba kama imaanayaan wanaaga arrimahaas aan soo sheegnay caradana insha allahu tacaala hala kontaroolo oo dad weligood daris ahaa oo wada deganaa maanta inay isu dilaan qabiil iyo dhul ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyaho aan ku wada noolaa karno naga wada badan oo si walaalnimo ahlnimo u wada noolaa karno in maanta laysku dilo iyada laftigeedu waa nasiib daro marka waxaan leenahay meeshii aan ka fikiri lahayn ay dalkeenna sida aan nabad uga dhigno horumar uga shaqayno ummadeenna isugu soo jiidno inaan maanta haddana colaad iyo mataqaanaa ummaddii inay kala qaxdo laga shaqeeyo wax aad iyo aad looga xumaado intaas markaa ka gudbo waxaan rabaa inaan mar kale uga faa'iidaysto fursaddan fariinteyda ku aadan cudurkan dilaaga ah oo halista ah oo aadka u faafa ee la yidhaha coronavirus dadka soomaalida runtii waxaa aada u muuqata inaysan diyaargarow fiican arrintan u gelin arrintaas fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan la samaynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aad la isugu soo dhowaado oo yacnii dadku ay kala joogsadaan ugu yaraan mitir laba mitir salaanta gacantana la joojiyo lagu kaaftoomo assalaamu calaykum gacmaha dhaqitaankoodan aada loo badiyo arrintaas waa muhiim maxaa yeele waxaad ogtiin dalkeenu isbitaallo haddii dadku jiradaan howlahaas ku filan ma qabo caafimaadku aaduu u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arrintaas waa arrin diinteenu na farayso caqliga bani aadamka oo noo sheegaayo adduunka oo dhan ay samaynayaan dowladihii waaweynaa ee haystay imkaaniyaadka ama caafimaadka fiican ayaa maanta kumanaan u dhimanayaan marka walaalayaal fariinta caafimaadka ee ku aadan coronavirus ha loo dheganuglaado social distancega hala sameeyo gacmaha hala dhaqo salaanta oo gacanta hala joojiyo aada ha loo taxadiro qofkii dareemo inuu arrintaas ay la soo gudboonaatana dadka iyoula soo dhexgelin ee hala xiriiro dhaqaatiirta
waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado cadaado waxaad naga dhegeysanaysaan muujada f m-ka dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug aad naga maqlaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahaartiisa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado in dhegeystayaal weli ku guda jirnaa ee markaana waxaa lagu soo warramayaa xuduudka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya in la xiray iyadoo arrintaasna si weyn deegaankaasi ama gobolka waqooyi bari ee kenya looga dareemay maamulka magaalada beled xaawo ee gobolka gado ayaa ku dhawaaqay inay xireen gebi ahaanba socodka dadka iyo gaadiidka xadka u dhexeeya magaalooyinka mandheere iyo beled xaawo ee dalka soomaaliya iyo kenya tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii magaalada mandheere ee dalka kenya xuduudan la leh magaalada beled xaawo laga xaqiijiyo laba kiis oo la xiriira xanuunka karnafayriska gudoomiyaha degmada baled xaawo ee gobolka gado axmed barre sheekh cabdulaahi ayaa sheegay inay qabaan welwel aada u sarreeya taas oo la xiriirto labada kiis ee cudurka koronafayraska ee laga helay magaalada mandheera maadaama labada magaalo ay yihiin ay xiriir leeyihiin waxa uu sheegay gudoomiyaha in gebi ahaanba ay joojiyeen socodka dadka iyo gaadiidka labada magaalo mandheere iyo baled xaawo tallaabooyinkaas ayuu sheegay gudoomiyaha in looga hortegayo cudurka covid nteen islamarkaana ay xadka geeyeen ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa horey waxaay u qaaday tallaabooyin dhowr ah oo uga hortegaysa cudurka korona iyadoo joojisay duulimaadyadii caalamiga ah sidoo kalena ku dhawaaqday in la xiray issocodka cirka iyo dhulka intaba saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta ayaan isla soo gaarnay markaana magaalada boosaaso xalay magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa ka dhacay qarax khasaare geystay oo lala eegtay ciidamo ka tirsan booliiska gobolka bari xilli ay dhaqdhaqaaq ka wadeen godaha magaaladaasi qaraxan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday ciidamo xilli ay ku guda jireen hubinta dhaqangalka bandowga habeenkii ee horey loo saaray magaaladaasi goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen qaraxaasi ay ku dhaawacmeen in toban ruux oo isugu jira sagaal qof oo shacaba iyo askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka bari waxaana qaraxaasi ka hadlay taliska ciidanka booliiska gobolka bari war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka booliiska gobolka bari ayaa lagu sheegay in ciidamada oo ku guda jiray hubinta bandowga qaraxa lala beegsaday islamarkaana dadka ugu badan ee ku waxyeelooba ay yihiin dad shacab ah sidoo kale war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska gobolka bari ayaa lagu sheegay in howlgalka ay sameeyeen ciidamada booliiska ay ku qabteen dhowr qof oo looga shakisan yahay inay qaraxaasi ka dambeeyeen islamarkaana baaris ay ku hayaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maalmihii lasoo dhaafay amnigeeda waxauu ahaa mid wanaagsan inkastoo mararka qaar ay ka dhacaan dilal iyo qaraxyo lala beegsado ciidamada booliiska maamulka puntland waa hagaag saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan isla soo gaarnay alaba xiliyadan oo kale waxaan idiin soo gudbinaa xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan oo bahda raadiyo kulmiye ay soo diyaariyaan
dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyey allay ikhyaartii kale maanay kelmadayda dhegaysta karoniya xanuun baa ka dhacay koobay dunidii kadadooda intuu sababayaa waa ku tegayaan kabiir iyo sakiir aadanuhu waa ka baqayaane naga kaafi eebba wadaa koonka maamule naga kaafi eebowada koonka maamula ee aan aniguna ku qurxiyey wernimayo waxaa la yidhi jacayl dawladeed waa wixii saatanii galaye haddii aanan jeclayn waxda loo la isjeclaadeene karooniya jacaylkiina waa laysku soo daraye bal maxaan samaynaa dhexdaynugu cidhiirsheen warniyo wala iyo edhibanan aragdoo horta haddii jaceelkii koronaa iskagaa dhex galeen afar san laygaa gaajay laakiin hal san kahelkeenka dare sacda fursadan hele yaamadeeyo waxaad gabayga u dhaame bal maxaan samaynaa dhexdaynagu cidhiirsheen ow hee ku dhahay arooda anigu waxaan leeyahay kurbe iyo kadeed iyo karoone allow naga kaafi wargooyow intaan taha kuma baahna war raysal wasaarihi ingiriiska markii karoonuhu ku dhacay guriguu ku karantiilaa waa laga qaaday isbitaalkaa la geeyo xaaladiisu waa ka soo dartay wasiirkii arrimaha dibaddana maamulkiiu ku wareejiyey boqoradduna waxay tidhi xaaladdiisa si dhow aanu la soconaynaa raysal wasaaraha aryaa boqoradaad sheegayso mugay si dhow ula socahayso si fog ulama socoto mase iyadu awalay takhtar aheed war ra'iisul wasaaraha kanada waa kii mar hore korona ku dhacay hadda isagana xaggee la geeyey wernimayo war ma haysaane korona virus cudurka la yidhaah cuqdad ra'iisul wasaare nacaybah ha ku jirta ra'iisul wasaare nuur cadda allah u naxariistee waa kii uga tuuray ra'iisul wasaarihii hore liibiya waa kii uga tuuray boris johnson waa ka neefta ku dhejiyey kii kanadana waa hayaabaa la yidhi kuwo kaloo badanna waa la sheegsheegayaa marka anugu waxaan kula talinayaa si cuqdada korona virus looga hortago cid kastoo ra'iisul wasaaraha inay iscasisho caafimaadka nafteedana ka shaqayso arooda iisal wasaare abiy axmed hadduu iscasilne geeska afrika iyaa kalkalaaraynayane wargooyow oo walmashaal oo shiidii keenyi ra'iisul wasaare ma leh haddamadeeyow amay hore uga taxadareen oo cudurkaan ogaayeen war dictor shaakir ra'iisul wasaaraha markuu madaxweyne u bedeshay waa kii orday oo habeenka midoo dheermaday aryaadhaha xaad u daalaysiin jacaylkii tifay dilay tuxubayna dhaawacay xaawana ka tegi maa war waxaa la yidhi koonkan alla iska leh ogsoonow karoonow ilaahow karoonaha nooga dhig qof kablafiidiska soo dhaco kabajaan haraantiyey war widaaddoobooda eegeegi talyaaniga hata ka hor beegtay yaani kobliku guridaasa ya talyaaniga yiritaha horoogsidaydaada come fashiamo yari kobli gurida jinaw yarti come indiamo karsadee kata dhiyoojee waraabe
war korona wixii maanta ka dambeeya sheebeerkiisu waa la keenaa layir dalka lagu baarayaa markooday soo baara maalol baalkaana iskugu timaadiini soo faraxalo horta adigu igana fogow warwar ma haysiina madaxweyne denin wuxuu ku dhawaaqay bil kasta isniinta ugu horraysa inuu dadka la hadli doono hayehee xaw u sheegi doonaahe warwarkaa dani baan ku keenaye maantay duco waalan oo derbi ku qoran baan arkay weligay duco waala ma arkin waxay ahayd war waa ducadii ankoolka kowda luuliya hawaarto aan derbi ku arka lagu qoray sidii inay kowda luuliya dhimanayso war kowda luuliya inta dunidu jirtay jiraysa war derbiga si fiican umaad akhrine musheerku waa joogtaa ku qoran war waxaa kaloo derbiga lagu qoray nabadii noole in la hadeexo waa cibaado allaahu akbar nabadya nolol haddii la hel ayaa diidaaya war warka ay dhexgelinine madaxweyne deni isniinta u horraysay oo hadlay wuxuuna yidhi dad badan ay soo weydiiye oo yidhi maxaa muqdisho u tegi weysay laakiin waxaan idiin sheegayaa ilaa hadda dawladda jawaab kama hayo war madaxweyne dani markii u horraysa madaxweynaha gelmudug qoorqoor ayuu ammaan kala dullaacay wuxuuna yidhi waxaan qoorqoor ugu hambaliyeyha dadaalka iyo dulqaadka uu muujiyey inuu gelmudug isu keeno madaxweynihii hore ee gelmudugna uu dhusumareeb ku soo dhoweeyey warnimayow caleemasaarka qorqoor korona virusa caqabad ku noqdaye waxaan isleeyahay sida kii daniyoo kalea la ysku arki lahaa war madaxweyne qoorqoor hore wuxuu u yidhi ilaa galmudug aan ka xalinayo ma nasanayo arooda qoorqoor haddiis dani u hambalyeeyey axmed madoobeni intays ka baxay war madaxweyne deni wuxuu yidhi axmed madoobe iyo seeraar iyo cabdirashiid xidig waa wada hadleen heshiiskooduna gebagabuu marayaa waana u hambalyaynayaa warnimayo aniga xalay waxaan ku riyooday kalamaanoo heshiisiisay axmed madoobe siciid deni iyo madaxweyne farmaajo aryaa habeen horena waa riyoota xalana waa riyootee riyo badanidaa adigu malaariya miyaa ku haysa ar abdulow inafaga buraarahayo ka'aale wareedhe macluul musejeexow ammaan ha la siiyo war waxaa lagu dheganyaa maanta waa cabdikuusa ka leexda waana soomayahe warnamayow maamulada bahreer ilmo gareen galmudug aanka dhib badan aytay toosti bahdireer awleengna jubbaland aanka dhib badan aytay waana toosti aryaadhaha anigu shalay galmudugtii ka dhacdaan arkaaye rajaa ka soo muuqata mugga waxaan anigu dhihi lahay how galmudug iyo reer gaareen guryo saamay ku gaabsaade gaareen galmudug iyo reer gaareen guryo saamay ku gaabsaadeen maahino warnimayo karoonuhu adduunku waa waalaye xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres araada karoole maa ku dhacayne koofi anaan miyuu ahaa oo kaalay anti kuntuniyos markaa leedihiin hor socodka odhan miyuu caqabad ku yahay war ma soomaaliya oo lacag karoonna lagula dagaalamo ugu deeqay war keenow ayowmadkana waaka waaku amase hadhoow jaamac sugulaqowdhan waaka waykana horbahan aanti ada yeerey war walaacuu soo saaraya warkayga dhegaysta antoni guteres wuxuu yidhi haweenka caalamka ku nool marka ayagii nimankoodii la yidhi guryaha kama soo bixi kartiin qalalaasa iyo buuqa ka dhex dhashay marka waxaan ka digayaa in inta dhibaatada koroono socoto isha lagu hayaa qalalaasaha guryaha ka socda wuxuuna baq nabadeed u jeediyey dhammaan qoysaska caalamka war antonio guteres waxaa kula talin lahaa qoysaska uu sheegayo ciidamo nabad ilaalin in lagu diro oo un ka hoos tago family biiskiiba rasmigu ku dhawaaqay warnimiyo anina may kala siin haaye anti coronavirus kooyi saaxiibul margaan iyoonay marwidiis mashquul aadin ahayna ka dhax shidan war inta korona jiro lambarada ma qabtaan miya war qaar badan oo facebookyada bannaanka kula dhuuman jiray hadda markay guryaha galeen waa offline arool an waxaan idiin sheegayaa karoona aamina kenyas khasaariyey farxii soomaalina waa ka nasatay war qadiid etoobiya ay ku faa'iideen war dagaaladii beelaha ee feesha xumaa ee maalmahan socday qaar waxaa yidhi ciidamaa la kala dhex dhigay qaarna midna ayakaa kala daala maanta waxba ma dhicin haddii ilaahay aan naga joojiyo foolxumada socota kollayba dagaal qabiil soomaaliya waa soo aragta kamana faa'iidin ma arrintaa darteed baa daacuunka fidiso beela isu duuliya dagaal laba ah daamood geesiyaal la duugo deeqsigii iyo nindoorkii iyo diracyadii go'eenoo dacarsii hulaaqda iyo aar laysu dox war gudoomiyaha maxkamadda ciidamada xasan cali nuur shuute maanta wuxuu tagay degmada walaweyn dadkii foolxumada ka sameeyey meesha maxkamad ma soo saaray maa'idase ma ku akhriyey war ayaana wata dadkii dhuusamareeb wax ku dilay waa ka maa'ida ku soo akhriyey kuwaana inuu dhaafaayo filimaayo war kollayba shuuta dembiilaha asxaanu samayn maya aan ka warsugno war jubbaland shuuta xum ku soo xukumo horta war shuuti weli garow wax kuma soo xukumida beenta iska daaya aryaadhaha dagaal iyo duulaan iyo buuq waa ku soo daalnay waxaan dhihi lahay ilaahow derajadaada dulqaadkaaga iyo awoodda daryeel nagu sii dhammaano waxaan nahay duul islaane allow dembigayna saamax ilaahow dhiigga daatay dawiya nabad noogu doori ilaaheeg nahriisla cabdulaahi gasaar weliba ereyha dadkeena olaada dadkeena olaada dawiyo nabad waarta alloo ugu doori war soomaali haddii wax maqlaayaan hore wax ugu sheegay aryaadhaha shareecaba allah u naxariistee wuxuu yidhi da'yartii kacaysaba haddaad dooxanaysaan waa dabargo'eenne allow dirir sokeeye iyo colaad dooni maynee nagadami balaayada amiindhaha dadweyno amiindhaha dadweyno
waa hagaag saaxiibsaaxiibada kalamaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ashar maarke dhanka farsamada stuudiyaha koowaadna haashim yare ayaa iga saacidayey stuudiyaha labaad ee magaalada dhuusamareebna waxaa gacan iga siinayay saaxiibka cabdiftaax fiyaad intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa heestii horraaca barnaamijka iyo gaadaco
damacdooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka damacdooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada wadan gooniya dood ku galinabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cadina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone dhamaan bolkiyo damac doonaya iska dayo iska dayo dadka laba noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamaan bolkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama dhigo dadka wixii dume dume wixii dide dide wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale labadoone dhamanbulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama dhigo dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone dhamanbulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama dhigo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone dhamanbulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama dhigo dadka